dadka walaalaha ah labada beelood ee dirirtu dhex martay inay nabad kusoo noqdaan oo ay heshiiyaan waxaan rajaynaynaa run ahaantii hawshan muddo dheer aanu soo wadnay maanta meel fiican bay maraysaa kulamo badan baan samaynay oo ilaa shan iyo toban kulan ah oo mujtamaca qaybihiisa laamihiisa kala duwan baanu la kulannay madax dhaqameedyada ha ahaadeen ha ahaadeen maarata dhallinyarta waxgaradka wax badan baanu la kulannay meel fiican bay saaka maraysaa waxaan rajaynaynaa marka in dadkaas nabadda ay qaataan weliba gaar ahaan qurba joogta ragga dabada jooga oo runtii rag fara badan oo waxgaradna ku jiro laga yaabo dadka caatifada qaadayna inay ka mid yihiin baa waxaan ugu baaqaynaa saaka inay xabadda joojiyaan lacagtay bixinayaan oo lacagta iyo kharashka ay ku bixiyaan wadada nabadda iyo islaaxa iyo heshiisiinta labada reerood wakhti abaaradeeda lagu jiro xaaladag ay marayso dadka waa bislaadeen dhibka way meelxunbay ka maraysaa dhibku dareen baana galay hadda nabadda la wada danaynayo marka waxaan leenahay laga faa'iideeyo ee wadcigaa fiican sheikh waxaa jirta colaadani gobolka saameyn bay ku yeelatay dadaallo fara badan baa la galay bal markaa waxyaabahaad is leedahay way igu muhiimsan tahay oo wax baa lagaga qaban karayaa oo aad dadka fariin u diraysa maadaamaaad ka mid tahay culimada waaweyn meeshana dhibaato iyo dhiig ay taagan tahay horta marka koowaad in labada beelood gaar ahaantooda inay baaqiya soo saaraan oo codka wanaagsan ee nabadda ay faafiyaan marlabaadka shirar inay qabsadaan oo qolaha debadaha jooga ee labada beelood ah inay si gaara u shiraan oo isu yimaadaan oo wax isweydiiyaan oo danahoodo mida ay baqal ka soo saaraan dadka degaanka la degan ee beelaha kale meelahan degan iyana ka warhaya hawsha tan iyo qudhoodu inay hawshan ka qayb qaataan oo baaqa soo saaraan waxaa loo baahan yahay dadka dhibaatadu soo gaadhay maxaan ku dhahay waxyeeladu soo gaadhay in si gaara looga warhayo waayo colaadu dad baa ku dhintay farabadan dad baa ku dhaawacmay dad badan baa ku dad waayey marka dadkii wax soo gaadheen haddii si gaara looga warhayo oo ninka waxaa laga yaaba qoys kaliya afar qof ka dhintay marka waxaan leey beel waliba gaarkeeda dadka dhibaatadu gaadhay haddii si gaara looga warhayo oo dadka lala soo xidhiidho waa meesha ay dabku ka bakteeyo marka waxaanu leenahay dadkii dhibaatadu si gaara u gaadhayna wax laga qabto dadka soosoo barakacay ee dhibaataysan hala taageero waxaanu leenahay marka baaqyada lasoo saaro meelahaasaan isleeyahay hadii wax laga qabtay hagaagi doonaan sheikh colaadii waxay ka jirtay miyiga oo dhibaatadu waxay ka taagneyd baadiyaha magaalada gudaheedii bay soo gashay oo dadkii suuqyada joogay bay saamaysay marka fariintaad u diraysa dadka magaalada jooga ee ardayda leh ee aqoon-yahanka leh ee bulshada qaybaheeda kala duwan leh maxay tahay waxaan leeyahay hala is abaabulo oo dadka magaalada degan hadday tahay bahda waxbarashada hadday tahay qoladiina hadda saxaafadda ila hadlaysa hadday tahay hadday tahay maxaan ku dhahay ganacsatada hadday tahay waxgaradka nin garboodka hadday tahay cid waliba gaarkeeda hayso abaabusho shirar ha la qabto maalin dhoweed si fiican baa la yeelo mudahaaradyo waaweyn oo aad looga kacay magaalada ayaa jirtay waxaan leeyahay lasii laban laabo waxqabadkii insha allah khayr badan baynu gaari doonaa maxaad ka codsanaysaan aad leedihiin idinku daran nabadda aad ku wadi lahaydeen oo aad doonaysaan in laydinkala shaqeeyo maadaama dad badanoo awoodula ay jiraan waxaanoo ko waa ducada ilaahay in naloo baryo ilahay naloo baryo alla subxaana wa tacaala inuu hawsha inagu guuleeyo ducada hala badiyo waxay la tahay taageero codkoo la bixiyo dee muruq iyo maalba ragga dhaqaalaha ku bixinaya xabadda waxaanu leenahay halala garab joogso dhaqaalaha musaalaxada lagu bixinayo musaalaxadu dhaqaalay ubaahan tahay waxay ubaahan tahay cod bay ubaahan tahay taageeray ubaahan tahay marka arrimaha noocaas hala xoojiyaan leenahay insha allahu tacala